barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa sabti bisha disembarna ay ku beegan tahay afariylabaatansanadka labakunliyotobanidaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idin kala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan ku hayno barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay xagjirnimadu ku hayso qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku koray qurbaha iyo dhinaca wanaagsan ee dhallinyarada soomaalida waxaan soo jeedin lahaa dadka dhalinyarada ee wax bartay ee noloshooda ka gaaray horumarka ee jooga wadamadan in mas-uuli inay ogaadaan inay mas-uuliyad dheeraada saaran tahay iyaga markaa wax baratay shaqaysato ha ka guurin xaafada soomaalida ama meelaha soomaalida ku badan tahay adiga ogo wax kastoo aa noqotay heer kastoo gaarto meel qofna ma tiid dadkaagaa dad ku tahay sidoo kale waxaan barnaamijka inta uu socdo ka marnayn dhinaca iyo heesaha
codkaas heesta ay ku luuqaynayso fanaanada maryan ruun iyo weliba qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benyamin netanyahu ayaa qaadaya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ka dhan ah dalalkii horkacayay qaraarkii laga ansixiyey qaramada midoobay ee looga soo horjeeday dhismayaasha dadka yuhuudda ahi ay ka dhisanayaan daanta galbeed iyo weliba beriga qudus taas oo falastiiniyiintu ay qudus u aqoonsan yihiin in ay tahay caasimadooda netanyahu ayaa maanta oo sabti ah amar ku bixiyey in safiirada dalalka new zealand iyo senegal ay dib ugu soo laabtaan dalalkooda ama dalkooda si uu wadatashi dheeraad ah ula sameeyo codbixintii maalintii jimcaha ee shalay ahayd ka dhacday qaramada midoobay waxaa horkacayay labadan dal iyo weliba maleeshiya iyo venezuela sidoo kalena masar oo qayb ka ahayd ayaa dib uga guratay qaraarkan kadib markii madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump uu khadka telefoon kula hadlay madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi kooxda donald trump ayaa isku dayaya inay caddeeyaan waxa loo arki karo hadalka madaxweynaha la doortay maraykanka ee ku aadanaa xoojinta awoodaha nuclearka ee maraykanka trump ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu soo dhigay in maraykanku ay tahay inuu si weyn u xoojiyo una ballaariyo awoodihiisa nuclearka trump ayaanan bixin faahfaahin ku aadan waxa uu la jeeday hadalkaas balse afhayeen u hadlay kooxda trump ee xilliga kala guurkaahi oo la yidhaahdo jason miller ayaa sheegay in trump uu ka hadlayay in loo baahan yahay in nuclearka laga fogeeyo inay gacanta u galaan argagixisada iyo hogaamiyaasha halista ku ah caalamka hadalka trump ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale madaxweynaha ruushka valadimir putin uu sheegay in kooxdiisa difaaca looga baahan yahay inay tayayaan oo ay xoojiyaan milatariga islamar ahaantaasina ay awoodda istaraatiijiyadeed ee dhinaca nuclearka ay kor u qaadaan oo ay ku jiraan gantalada riddada dheer
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maanta oo sabti ah aad goorahan oo kale aad dhegaysataan waxaana inoo soo diyaariyey oo nala socodsiin doona nuur xasan nuur
barnaamijkeenna madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa qaybtii labaad ee dood ku saabsan dhibaatooyinka heysta dhallinyarada soomaaliyeed ee ku kortay qurbaha si gaar ah waxaan qaybtan ugu eegaynaa waxa keena in qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ay noqdaan xagjir iyo dhanka kale horumarka ay dhallinyarada qaar ka gaareen xagga nolosha waxaa marti iigu ah aadan mataan oo madax ka ah dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaaladda ee xarunteedu tahay magaalada london cabdi cadow oo u dhaqdhaqaaqo dhallinyarada soomaaliyeed ee sweden iyo cabdifataax marayare oo ka mid ah aasaasayaasha xarunta horumarinta iyo wacyigelinta dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka kanada ugu horreyntii cabdi cadow oo jooga sweden ayaan weydiiyey bal in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool sweden ay ka nabad qabaan dhibaatada xagjirka iyo in kale
ha dhigta oo ka jirtaa sweden haddaysan ahayn sweden wadanka ugu badan ee yurub dhalinyarada ugu badan ay ka baxday oo u dagaal tagtay wada meelaha dagaalada ka socdaan way ka mid tahay sweden marka markaa ka hadlayno marka dhibka jiro dhibka dhalinyarada waa la maran habaabiyey waa sax markii la maran habaabiyey maran habaabinta waxaa laga soo galay halkii ay ka jilcanaayeen oo ah dhalinyaradan waxaa haysto identity crisis haysto oo ma yaqaaniin waxay raa qofka wuxuu raadinaa qofkuu yahay ilaa uu ka helo qofku yahayna way adag tahay qofkaas way fududahay ka wadaa in laga soo mara dhinacaas oo oo la yidhaahdo okay meeshaan maxaa ku haysa waa ujeedaa waxa cadaalad darrada dunida ka socdo marka mana aha wax layska indhatiri karo waxa cadaalad darrada dunida ka socdo qofkii oo dhibaato haysatay shaqola-aan haysatay identity crisis haystay haddii la yidhaha oo cadaalada dunida cadaalad darrada ka jirtaan ujeeda haddii la yidhaha marka soo bax cadaalad darra inta ka jirta waa uhiilinaysaa meeshaan waa uhiilinaysaa qofku wuu baxa wuuna aada waa wax oo maxaa la dhahaa oo automatic u imaanayo dhalinyarada soomaaliyeedna waalidiinta waxaa kula talin lahaa inay ilmahooda ay ka caawiyaan sida ilmaha ay u haysan lahaayeen identity xoogan sida u haysan lahaayeen iyo sidii diinta loo bari lahaa ilmaha diinta saxda ah oo loogu sheegi lahaa in canugan uu barto diinta saxda ah mida kale aan rabo inaan waalidiinta ku ammaano waxay tahay waalidiinta soomaaliyeed inkastoo qaarkood inta badan aysan iyagoo wax awoodin oo wax qori karin oo wax aqrin karin ay imaadeen wadamadan marka waxay isku dayeen inay sameeyaan wax walba ay awoodaan waalidiin waxaa jira shaqeeyo in ka badan laba iyo toban saacadood si ay canugooda beriis oo cuno iyo cunto ugu helaan waalidiin aan rabin inay lacagaha ceyrta qaataan ay shaqaystaana jiro waalidiintu way sameeyeen wax walba ay awoodeen habeenkii waxaa arkaa waalidiin inta jaakado soo xirto xaafadda wareego oo ammaanka xaafadda ka shaqeeya xaafadaha ay degeyn laakiin nasiib daro sida aan bulshadii aan ku noolnayn iyo meesha aan ilmaha ku korin jirna sidoo aadan sheegay iyo halka aan imaanay isma lahan way kala duwan tahay halkii hore ilmaha waalidiinta mas-uuliyadda ugu weyn lahaa laakiin halkan mas-uuliyaddii waxay saaran tahay bulshadii dowladdii iyo systemka waddanka hadduusan systemkii iyo wadankii iyo bulshadii iyo dowladdii aysan kula shaqaynayn ayna ku caawinaynin ama aadan aqoonin waa dhib in ilmo lagu koriyo markaa hadeertaan marka waxaa wax badan oo waalidiinteena lagu aado maba jirto annagaa hadeertaan soo weynaanay annagaa ah xilligii ama qaarkeen waa waalid oo meelahan ku dhasha ku koray ama qaarkeen waxay joogaan da-dii ay waalid noqon lahaayeen mas-uuliyadda ugu weyn annagayna saaran tahay dhalinyarada soomaalida marka inaan annaga mas-uuliyadda qaadno oo annaga dib u fiirno wixii waalidkan ka qaldamayna inaan annaga saxno aysan noqon in maanta oo dhan waalidka fata lagu fiiqo waayahay cabdi waa mahadsan tahay cabdifataax maryare isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo inta aanan u gelin xalka iyo maaragtay dhanka wanaagsan ee dhalinyarada soomaalida qurbaha ka waran cabdifataaxow mushkiladahan dhinaca xagjirnimada dhalinyarada soomaaliyeed ee waqooyiga america
wallahi runta markaan ka hadlo way jirtaa laakiin waxaan maaragtay rabaa inaan kusoo koobo xagjirnimada runtii annaka marka laga hadlaayo prioritiska ama dhibaatooyinka na haysto lias baa qoraysaa liaska macnaha hadda annaga povertyga waa number one opportunity lahaanta waa waa two maxaa la lahaa dhimashada waa maaragtay waa saddex waxbarashadii poliiskii you name it marka liiska xagjirnimada markaan liiska prioritigayga markaan fiirsho ama priorityga markaan fiirsho waa waa the last of the, the least of our priority marka xagjirnimada annaga meesha ugu dambeysa waayo maxaa yeelay waxaa ka horeeyo maxaa xagjirnimada keenayba xagjirnimada waxaaba keenayaba number one cunugii dhalinyarada ahaa ama gabadhii marka ay waayaan macnaha runtii wixii ay ka mudnaayeen society-ga then macnaha waxaan kale waxaa qasbaya dhibaatadaasa keentay marka runtii waxaan rabaa inaan ugu gudbo aniga taas inaysan priority ahayn xagjirnimada annaga dhankeena maxaa yeelay muhiimadda koowaad horeeyo toban ama labaatameyo kale oo ka dhib badan anaga nooga horeeyo laakiin waxaan rabaa inaan arrintan aan aan runtii uga faa'iidaysto runtii runtiis waa baalcado ma aha waalidka in la eedeeyo bal waxaan uga duwanahay labada brothers aniga aniga aabo waxaan ahay oo shan dhalay marka waxaan rabaa inaan runtii taabto it's my maaragtay as a father it's my responsibility mm. for me meesha uu joogo wuxuu ku sugan yahay the development of my child meesha macnaha cunugayga uu aadayo iskuolka aadayo waa responsibilitygayga inaan ka warqabo maaha macnaheeda inaan eedeynayo waalidiinta kale soomaalida macnaha superman banaanka noogama imaanayo communitygeena only annaga wax ka qaban karno runtii waxayna ka bilaabanaysaa waalidkay ka bilaabanaysaa waalidka number one aniga waalidaan ahay waxaan rabaa waalidiinta soomaalida oo dhegeysanaya kulligood inaan runta oon u- u taabto maanta waxaa waajib kuga ah cunugaaga haddii adiga aadan wax gelin qof kalaa wax gashanayo meaning cunugaaga haddii adiga aadan wax u sheegin qof kale wax u sheegayo haddii aadan cunugaaga sixin qofka marna habaabinayo qof kale waay marka responsibilityga waxay ka bilaabanaysaa a waalidka waxayna ku dhammaanaysaa b waalidka marka waalidka soomaaliyeed runtii waa inay ogaadaan whether ay ku nool yihiin sweden denmark germany oo oo- oo maaragtay london england oo europe inteeda kale or even north america macnaha there is no way waddankan in macnaha eh, outside maaragtay power intuu noo imaado oo annaga communitygana nu dhisayo communitygana only waxaa dhisi kara as annagaa dhisi karno waayahay een, ah, waa mahadsan tahay een, ah, mareere Eh, eh, dhanka wanaagsan ayaad eh, dhowr jeer soo qaadeen eh, dhalinyarada soomaalida marka haddii aan u gudubno su-aashaas dhinaca wanaagsan ee dhalinyarada soomaalida qurbaha eh, maxaad ku sifeyn lahaydeen aadan mataan oo jooga london aadan horta ana- annaga ingiriis ingiriiska baan isleeyahay baan baan anigu ka warqabaa marka ingiriiska haddaad eegtid hadda wadankan london transportiga ama ama wadankan ba- tareemadiisa iyo basaskiisa iyo aanan minikaadadiisa horta waxaa one ethnic group oo ugu badan ama dadkan soo golootiga dadka ugu badan soomaalida ka mid ah laga yaaba inay dadka qaarkood ugu muuqdaan shaqooyin liita laakiin runtii waa shaqo lafdabar u ah caasimada london iyo iyo wadankan ingiriiska sababtoo haddii tareemadii iyo basaskii ay shaqayn waayaan dee ma- ay ay dadka ka shaqaynaya soo bixi waayaan dee magaalada dhan waa fadhiisanaysaa way demaysaa marka waa waa waa horta waxyaalaha aan anagu kusoo kordhinay caasimada london haddaan nahay soomaali inaanu u keenay dad shaqaysanaya oo xoogsanaya oo oo la- dee reliable ah oo oo laisku halayn karo haddaad xagga eegtid een- een hay-adda hay-adda caafimaadka ee national health Ser- health service runtii dad aad iyo aada u badan ayaa ka shaqeeya oo gabdhaha soomaaliyeed oo nurseska ah oo doctoriinta ah oo pharmacistska ah aad iyo aad bay ugu badan yihiin een hay-adda caafimaadka ee ee ee wadanka waa meelaha aanu- waa meelahaanu ka gaadhnay waa meelahaanu ka gaadhnay een- een horumarka waxaa kaloo kuu saaray xagga xagga sportiska wadankan oo runtii waxaa jira dhowr qof ama dhowr shaqsi oo wanaag ka gaadhay iyaguna inay sport uu sportis guulo usoo hooyaan wadankan waxaa kamid a wiil wiljarka een aan ku fadhiista oo oo xoryaan ah oo wadankan qaranka wadankan kabtan u ah oo kabtan u ah een kabtanka qaranka ingiriiska waxaa kaloo jira dee mow faarax oo dhammaantiin ka war haystaan oo isaguna guul soo hooyay wadankan ingiriiska waxaa kaloo jira iyagana dhowr shaqsi oo kale oo sportiska iyagana meel fiican ka gaadhay marka runtii marka dhinac kasta ka eegtid bulshadan waxaa jira xaafado dhan oo hadda xaafado mud- dunsanaa ahaa oo liisay ahaa oo dembiyadu aada ugu badnaayeen ay jiri jireen oo hadda soomaali intay soo degtay bisnisyada iyo dukaamada cusub iyo dee xaafadii dhan oo isbedeshay marka runtii waxyaalo badan baanu kusoo kordhinay wadankan ingiriiska haddaan nahay een, soomaalida dhalinyarada soomaaliyeedna ee kuwa professionalistka ah oo ka shaqeeya shaqooyinka aadka u muhiimka ah ama ha noqoto bangiyada ama ha noqoto een, wasaaradaha dowladda ama ha noqoto een, private sectorka kale oo shirkadaha waaweyn ee adduunka ha noqoto iyo kuwa oo wadankan ingiriiska aad bay u badan yihiin runtii marka marka loo dabacdhigo taas ama loo barbar dhigo taas inta yaroo naga xumaatay marka waxaad ku dhahaysaa runtii dee dee guri kasta ma noqon karo ma xiriir ma noqon karo ma wanaagsanaan karo marka dhinaca waa waa ummadda mahadsan dhinac tahay kasta waa laga helaa marka runtii contribution fiican baanu sameynaa haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed ee wadankan ingiriiska ama ummadda soomaaliyeed oo idil waa mahadsantahay aadan mataan een, mar ayare oo jooga magaalada eh, toronto dalka canada een, ah, cabdifataax haye adigana ka waran dhalinyarada ku nool eh, waqooyiga america ee soomaalida ah guulaha la taaban karo oo ay ku tallaabsadeen horta eh, waxaan uga duwanahay annaga ingiriiska iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo u s a eh, marka dhalinyarada laga hadlayo eh, waddankan eh, soomaalida marka la qiyaasayo ratio per capita eh, numberka dhalinyarada ku dhalatay waddankan soomaalida boqolkiiba marka la lahayo lixdan iyo toddoba ama lixdan iyo shan hadda waa dhalinyarada Eh, waa twenty eight years and younger so marka waxaan uga duwanahay numberka adduunka ugu badan soomaali qurbaha ku dhasho wuxuu waa canada number one waay marka la qe- marka laga hadlayo Eh, runtii numberka noogu badan anaga waa dhalinyarada Eh, ku dhashay waddankan ku koray ku barbaaray Eh, saaska marka laga hadlaayo aadan intuu sheegay oo dhan runtiis waaye laakiin magaalada chorno waa runtii eh, macnaha waa waa extremely successka soomaalida waa very successful waa dadka soomaalida weli dhib wuu jiraa aad u badan eh, in terms of poverty in terms of maaragtay uh, lack of maaragtay opportunities iyo so iyo so forth faqriga Laakiin- iyo fursad la-aanta laakiin waxaa aad u badan macnaha horumarka aad u badan yahay Eh, waxaan ka hadalnaa poliiska aan ka hadlayno eh, hadda xaafadda aan jooga aniga eh, stationkan eh, maaragtay eh, 23 division macnaha eh, afar soomaali dhalinyara ah maaragtay ah poliiska ah Eh, magaalada qaar badan la qoray ottawa poliis badan leedahay Eh, runtii eh, markay noqoto eh, jaamacadaha waxaa jiro dhalinyaro ayagoo yarar inta imaaday ama maaragtay oo hadda ah maaragtay eh, ii sheeg eh, eh, eh, eh, professors oo jaamacadaha dhigo waxaa jiro eh, lawyers aan qabnaa eh, lawyerada kanada joogo eh, daladay leeyihiin daladaas eh, yarka maaragtay oo ah hogaanka u ah iyo kan ku xigay iyo- iyo gabadha kusoo xigtaba intay ku dhasheen Eh, markay noqoto maaragtay eh, journalism eh, soomaali soomaali maaragtay waxaa jiro eh, reporters soomaali journalist aa jiro Eh, markay noqoto engineering waa ku badanahay Eh, waxaan yeelnay the first somali member of parliament canada eh, this year axmed xuseen waa member of parliament waaye eh, law school intuu ka dhameeyey you can only imagine intuu wuxuu imaaday isagoo refugee imaaday runtii eh, macnaha waxyaabo cajiib ah ah, macnaha aan aan aan aan dhanka wanaagga marka laga hadlaayo wanaageena aad u badan yahay marka intaasaan uga baxayaa eh, wanaagga iyo ammaanta maaragtay Soomaalida Kenya.
wax fursadan eh, isna waxaan sii doonaa en, eh, maaragtay cabdi cadow oo jooga sweden cabdi haddii aad dhegeystayaasha en, maaragta wax ugu sheegto eh, dhalinyarada ku nool dalka sweden eh, ama ku dhashay ama ku barbaaray ee soomaalida ah guulaha ay gaareen Eh, horta waddanka sweden soomaalida guulo badan ay ka gaareen Eh, waa ka bilaabo marka hore dhana dhinaca siyaasadda Eh, doorashadii labada kun iyo afar iyo tobanka ka hor sweden saddex soomaaliya waxay ka tirsanaayeen baarlamaanka waddanka eh, ugu sarreeya Eh, haddeertaanna waxaa ka tirsan doorashada kadib labaa ka baxday oo iskood uga baxday mid soomaaliya oo ku jira haf soomaali haf swedish ah hadda ku jira baarlamaanka Eh, baarlamaanada deegaanada eh, iyagana soomaali badan oo deegaan walba waxaa dhihi karaa magaalo walba qof soomaali ama laba qof oo soomaaliya ah baarlamaanka deegaankooda fadhisa taasi waxay kutusaysaa sida soomaalida ay uga dhex muuqdaan siyaasadda waddanka sidoo kale eh, meediyaha waddanka soomaalidu waa ku yareed ka shaqeysa meediyaha ma- saxa- mihnada saxaafadda barata soomaali badanaa baratay oo ka tirsan meediyaha waddanka oo wax qora waxna warana sii daaya taasna waxay kor u qaaday codkii iyo muuqii soomaalida in laga dhex arko bulshada dhexdeeda Eh, sidoo kale waxaa jira soomaali badan oo u badan gabdho oo ka shaqeeya hay-adaha waddanka weliba waxaa aada ugu waxaa aada ugu ammaana inay ka shaqeeyaan eh, hay-adaha waddanka sida wasaaradda arrimaha dibadda migrationka waddanka iyagoo xijaabyadooda wata taas oo oo la dhihi karo eh, waxay waa waa wax cusub ay kusoo kordhiyeen waddankan iyagoo aan xijaabkooda dhigan inay tusaan inay competent yihiin ay u qalmaan inay ka shaqeeyaan boosaskaas Eh, taasna waxaa ku ammaanan oo ammaanteeda leh oo mar walbana eh, soomaalida ka dhigo proud dad eh, dad ay ku faanaan waa gabdhaha soomaaliyeed oo aad iyo aad eh, u muujiya sawirka soomaalida annaga wiil haddaan nahay wiilasheena markay qofka meel ka shaqeynayo inuu eritrean inuu soomaaliya inuu muslim inuu christian lama lama ogaan karo eh, hadduusan calaamad jirin laakiin gabdhaha markay xijaab wataan ay meel ku jiraan waa loo jeedaa inay gabar tahay inay soomaali tahay inay muslim tahay Eh, marka wuu ku faanaa sidoo kale meel walba markaad tagto oo hay-adaha waddanka waxaa arkaysaa qof soomaaliya oo ka shaqeynaya oo ku caawinaya so dadka soomaalida waddanka ku cusub waxay aada ugu farxaan qof soomaaliya oo luqadda kula hadlayo markay ku arkaan xafiiska shaqada oo qofkii kula hadlaayo luqadda soomaaliga waxaasoo dhan waa horumar ay soomaalida waddankan ka gaareen waxayna qayb ka noqdeen soomaalida eh, dadka waddankan degan Eh, dhib iyo dheefba waxaa la qaybsanaynaa waddanka usoo qaxnay aa u imaanay Eh, waayahay gabagabadii ayaan markaan eh, maraynaa eh, sidee lagu badbaadi karaa dhalinyarada soomaaliyeed ee maaragtay ku jira howlaha eh, laga wanaagsan yahay sida eh, burcadnimada eh, kuwa aanan wax baranin eh, kuwa xabsiyada ku jira eh, dhibaatooyinka guud ahaan ee haysta dhalinyarada soomaalida ee ku nool qurbaha eh, waxaan jeclaan lahaa inaan eh, ku hormaro aadan mataan walaal anigu waxaan aaminsanahay runtii dadka soomaaliyeed inay isku yimaadaan oo ay horta kow sida uu sheegay walaalkayda ay qirtaan in ay dhibaato jirto dhibaatadaa jirto oo ah war dhallinyaradeenii maanta xabsiyada naga gelaysaa waxay ku- faraha kula jirtaan dembiyo kale oo innagoo dhan dhibaato inoo keeni kara sidee ayaynu u badbaadin karnaa dhalinyarada yaryar ee marin habaabsan marka ilaa ay dadka soo anigu waxaan qabaa dadka soomaaliya inay isku yimaadaan oo ay koo qirtaan in dhibaato jirto labana ay la yimaadaan plan ay ay balaan dejistaan oo ay u dejiyaan dhalinyaradooda sidii looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka jira laakiin haddii dadka soomaaliyeed ay isku haleynayaan in dawlad ama wax kale meel uga soo baxaan oo ay ay badbaadiso waxaan qabaa inay khaldan yihiin oo intay ku imaanayso een qaado kugu een wax kugu siinaysa oo afka cunto kaaga buuxinayso horta ma jirto marka waa inaan waa inaynu wadamadan aynu degannahay waa inaynu wax la qaybsanaa waa inaynu barannaa siyaasadaha waddankanu ku shaqeeyaan si aynu ummadda soomaaliyeed ee degan aynu uga faaideysan uga faa'iideyno waa waa mahadsan tahay n a- aadan mataan waa mahadsan tahay n cabdifataax maryare e, adiguna saxalku maxaa u aragtaa xalku wallaahi arrimahan horta ma shaalno ilaahay ummadda soomaaliyeed eh, eh, runtii eh, wixii dhacana ha ka dulqaado dhibaatada eh, waxa soo socda ilaahay horta na naga hayo Eh, waxaan xustaa markaan yaraa waxaan maqli jiray mahmaha ah eh, deriskaaga marna ku diin eh, marna ku dayo marna marna marna ku diin marna ku dayo marna ku dayo marna ku diin macnaheedu waxa waaye ani aabahay wuxuu ka imaaday ani muqdisho igu keen aabahay muqdisho igu dhalay marka eh, xaafad island ilaa aniga aan ku koray aan ku dhashay aan ku bad macnaha aan aan nolosheeda dhan aqaana Eh, runtii aabahay laakiin wuxuu ka imaaday eh, eh, muqdisho banaankeedu ka imaaday muduguu ka imaaday marka therefore aniga aabahay igama filayn in maaragtay anoo island ku dhashay inaan dhaqankay mudug yeelan karo bardo marka laakiin aabahay wuxuu ogaa in macnaha aan noqonayo environmentgaas aan ku dhashay aan ku koray aan- aan- qofkaas aan noqonayo shaksiyan Ah, maama caykutube iyo maama shariif iyo maama maaragtay eh, ah, makacir manaha markay aniga manaha ii sheegayan runta ii sheegayan ay dhahayaan kajoog waxaan saana sameyn saana sameynin waxay ahayd manaha environmentiga aniga i raise garaysay manaha waxaa i raise garay eh, runtii that village aan kusoo koray marka waxaa iloonay marka markaan inta imaanay runtii that village inaan inta keeno marka aniga waxaan rabaa inaan particularly la hadlo waalidiinta xalka wuxuu ka imaanayaa waalidka xalka waxaa haya waalidka waalidka waalidnimada kasoo baxa fadlan waalidnimada maxaa waaye marka waalidnimada maaha cunuga in maaragtay aa wax ugagadid cunugaaga in maaragtay aa wax kusisabtid cunugaaga inaa iska caamusid cunugaaga macnaha in uusan dareemin waalidnimadii inaa gaftay maaha waalid noqo you have to be tough Eh, cabdifataax aad aad u mahadsan tahay Eh, gabagabadii eh, aan- waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo cabdi cadow cabdi adne maxaa ku tari lahayd eh, eh, si loo badbaadiyo dhallinyarada soomaalida qurba Eh, horta xalka waa mid isdul saarsaaran oo aada u adag eh, sidii lagu xaliyo dhibaatooyinka noocan camal ah Eh, ma ahan in keliya eh, mid fudud oo la dhihi karo kow laba saddexa xalka oo haddii lasoo qaata la xalin karo Eh, tusaale markii la dhaho waalidka mas-uuliyadda le okay waalidka mas-uuliyaddu qaato oo kasoo baxo oo koriyo oo canuga edabta baro oo wax walba baro oo canugu weynaado oo dugsi sare ka baxo waalidka canuga ma shaqaalaysiin karo canugu shaqo u baahan yahay haddana waxay kusoo laabanaya mas-uuliyadda dhinaca dowladda soo maha Eh, markuu shaqeeyo haddana xaafaddu degan yahay mas-uuliyad kale ee ka saaran marka dhinacyo kala duwan ay mas-uuliyadda udhexaysaa oo la rabo dhinac walba markuu kan kasoo baxo kan kale inuu kasoo baxo sidaas daraaddeed xadhaha wax fudud maahan in lagu degdego in hal dhinac le- maxaa la dhahaa farta lagu wada fiiqo dhibaato way jirtaa marka dhowr sh- wax oo aniga aan u arko inay xal yihiin aan jeclaan lahaa inaan tilmaamo midda ugu horeysa waa siduu ka dhawaajiyo walaalkeen marayare oo jaaliyadaha iyo organisationada ka jira wadamada aan joogno eh, odayaasha iyo dadka waaweyn eh, faraha ha kala baxaano ee ha u dhiibaano dhalinyarada wadanka ku dhalatay kuna kortay systemka wadankana taqaano hana loo ogolaado in dhalinyarada hogaamiyaan jaaliyadaha waxaan hubaa markaas in horumar badan la gaari doono eh, dhalinyaradana ay kor u qaadi doonaan sumcadda jaaliyadaha iyo wax kaqabashada arrimaha jira kow Eh, labo waxaan soo jeedin lahaa dadka dhalinyarada ee wax bartay ee noloshooda eh, ka gaaray horumarka ee jooga wadamadan in mas-uuli inay ogaadaan inay mas-uuliyad dheeraada saaran tahay iyaga markaa wax baratay shaqaysato ha ka guurin xaafadda soomaalida ama meelaha soomaalida ku badan tahay oo ha iska dhigin markaa inaad soo dhex gasho bulshada waa inaad bulshadaada dib u celiso adiga ogo wax kastoo aan noqotay heer kastoo gaarto meel qofna ma tiid dadkaagaa dad ku tahay haddii dadkaaga dhan hoos u liitaan oo adiga keligaa tahay nin heer gaaray mar walba waxaa lagula waxaa maraayada lagugu fiirina waa dadkaada intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaan uga hadalnay mushkiladaha xagjirnimada dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha iyo dhinaca wanaagsan ee dhallinyarada soomaalida waxaana igala qayb galay aadan mataan oo madax ka ah dhaqdhaqaaqa la dagaalanka qabyaaladda ee xarunteedu tahay london cabdi cadow oo u dhaqdhaqaaqo dhallinyarada soomaaliyeed ee sweden iyo cabdifataax marayare oo ka mid ah aasaasayaasha xarunta horumarinta iyo wacyigelinta dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka kanada tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijka madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiya aan ka codsado
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horeyno shalay waxaa la dheelay kulanka faynalaha subarkaabaha dalka talyaaniga oo kooxaha inta- kooxaha ac milan iyo sidoo kale yuventus ay dheeleen kulankaas oo ah mid si weyn loo wada sugayey ayaa nadiga kubadda cagta ee ac milan waxa ay rigoorooyin kaga adkaatay naadiga kubadda cagta yuventus ciyaartaasi ka tirsanayd ama ahayd faynalaha koobka subarkaabaha dalka talyaaniga waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay afar gool iyo saddex oo naadiga kubadda cagta ee ac milan ay koobkaasi ku hanatay dhegeystayaal inkastoo naadiga kubadda cagta ee ac milan goolka loogula hormaray ciyaarta qaybtii hore ayaa waxa ay guud ahaanba sagaashanka daqiiqa loogu talagalay ay ku dhammaatay gool iyo gool rigoorooyin ayaase naadiga kubadda cagta ee ac milan ay koobkaasi ku hanatay waxaana goolkaasi ay naadigaas koobkaasi ay qaaday uu ahaa koobkii ugu horreeyey ee subarkaabaha waayadan ay qaado islamar ahaantaasina ay hore ugu sii socotay dhinaca kale waxaa la dheelayaa kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska haddii aynu eegno maantay berito kulmo ma jiraan horyaalka dalka ingiriiska laakiin isniinta iyo kulmo la ciyaari doona kulmada ugu xiisaha badan ee isniinta dhexi doona waxaa ka mid ah hull city manchester city sidoo kale naadiga kubadda cagta chelsea oo horyaalka hogaaminaysa banmouth ayay la dheeli doonta arsenal iyo naadiga west bromwich albion ayaa dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha haddaan soo qabanno waa hees ay ku luuqayso fanaanada maryan sheekh nuur waa heesta calaso
sida curadan dhalayba qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kaayaal oon cidna goyn karin sida curadan dhalayba qalbiga iiga cuganto xadbaa iigu kaayaal oon cidna goyn karin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin annakii aan caashaqo ragga aan ka calmado igu celi dhabtaado marna ha iga caajisin cawaayo maalin cindigan casharkaagaan ku celcelshaa carasan raaga celiyo arma ku caaweynaa cadcadee codkaas maryan eh, sheekh nuur wuxuu gabagabooyay idaacadayadii duhurnimo jamaal axmed cismaan iyaano ismaaciil xuseen farjara iyo bashiir abikar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmi doonno idaacadda afarta waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
eldheer yo balcad yaa calfid arcaanadaya ma ka cabnaa casobkii jowhar cambayaal yaa caanuuni ma soo cunaa Cain kastaba